cunuga oo u dhalay ninkaa la yidhaahdo mawliid aadan u dhalay muddo badanna meeshan ku noolaa waa cunug aad iyo aad u rafaasan oo jiran shan iyo toban sano ayuu cunugan meeshan yaalay oo jiranaa oo dhibaatadan ia haysatay ilaa maalinka u dhashay inta dhexdooda maantana waa ruux shan iyo toban jir laakiin ruux nool meesha ma joogo waa ruux xubnihiisa ay kogeen logihii kogeen gacmihii kogeen afkii uu dhinac u marooray korkii uu iska angegay ciddii markay sidaa ay tahay ciddii hooyad ma laho gurigan meeshan hadda jajaban ee meeshan iyo dad baa iska leh ayaga ma laho baloodka koreeyana ma haystaan meesha idegileedna ma haystaan hantina ma haystaan maralkanna wuu dhex yaallaa dadka muslimiinta waxaan ka rabnaa ruuxan dhibkii uu qabo nin walba wuu arkaa ciddan hooyadna ma haysato hantina ma haysato dhib culusna wuu haystaa waxaan rabnaa dadka muslimiinta inay ma artay gacan ka geystaan oo cunugan sidii isbitaal aan lagu geyn lahaa ciddana wax loogu raadin lahaa meel hooyad loogu raadin lahaa ayaan muslimiinta u bandhigayna oon ka codsanayna biidni illaahi tacaala muslimiinta ayaan waxa asaga u sheegahaynaa qof kasta oo muslina dal iyo dibad wixii ku nool inay ka warqabaan oo nin kasta adduunyada waa laga socdaay meesha martibaan ku nahay macaawa macaawada ma nin walba untagahayaay qof kastoo ilaahay wax siiye ninkii wax yar haysta iyo ninkii wax badan haystaba inay gacan ka geystaan maxaan isku waanay waxa weeye ninkaa meesha yaalla oo shan iyo toban sano jira cudurkaas maarata waxa weeye isagoo yarna ku kowsaday haddana silca u yaalla noloshiisana waa iska adag tahay dhan kastaba dhan kastaba ay adag tahay waad aragtaan lugihii way soo laaban yihiin gamcihii way soo laaban yihiin marka wiilkaasi ninka dhalay waa nin maarata waxa weeye kareeto ku xamaasha kareetana hadda waa iska garanaysaan marka waxaan rabnaa wiilkaasi inaan isbitaal inaan kala samirnaan rabnaa marka waxaa weeye dadka muslimiinta ee khayrka badan meel ay joogaanba maxay waxaa weeye ninku uu soo gaadho codsiga annagan waxaan ka codsanaynaa in maarata garab nala siiyo isbitaal wiilkaasaan u geyn lahayn sidaan meel lagu xanaaneeyo oo hooy ah meeshuu ku nool yahay hadda waad aragtaan adduunka waxaad arkaysaan waa itixaam itixaam weeye nin walbo laakiin si unbuu ku maray itixaamka isaga ah marka waxaan rabnaa dadka khayrka badan ee muslimiinta ee khayrka jecel in arrintaasina laga saacideeyo wiilkaa meel lagu hayo noloshiisa isbitaalkiisa arrintaas waxaan rabnaa in garab nala siiyo meel maarata waxa weye hadda meesha meele maarata isagu leeyihin dad islaam dad un iska ehel ah yaa halkan marka maarata yaa ku saacideeyey marka meelu hadda isaga iyagu ay leeyihiin ma aha marka waxaan rabnaa meel hooy ahoo lagu xanaaneeyana inaan u helno yaan rabnaa isbitaalla inaan u helnaan rabnaa marka waxaan ka codsanaynaa dhammaan muslin dhammaantii meeluu joogaba dadka khayrka badan ee islaamka ah inayna saacideeyaan maarata wiilka dhibkiisa nalaga kaalmeeyo intaasaan maarata aan codsanaynaa intaa horta waa intii niilay sheegay aad maqlayseen yaa weeye dhibkan ay haystaa kolley wiilkan siduu ilaaha ugu talagalay muu noqoni aniga tawar ma lihi muddo shan iyo toban sanan magaalada maan ku nool kale baadiyaan joogay marka muslimiinta meel ay joogto waxaan rabaa inay kaalmayso oo wiilkan isbitaal meel waxaan ku geeni lahaa waxaan balooda u gadi lahaa in liu kaalmeyn rabaa hooyna ma haysti baloodna ma qabi marka sidaa ayadaa jirtaa sidaas ad ogaanaysiin muslimiinta meel ay joogto inay kaalmaysaan rabaa